Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabatay kulan looga hadlayo horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, agaasimayaal, wasiiro, dhakhaatiir iyo qeybaha kale ee bulshada. Agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
maanta kulankan waa kulan muhiimad gaar ugu fadhiya wasaaradda caafimaadka waa kulan waa foorumkiisii ugu horeeyey ee laga qabanayo mataqaanaa dalkeena soomaaliya waxaa nasiib u yeeshay markii ugu horeysay inay soo qaban qaabiso daafurto wasaaradda caafimaadka goolada dowladda koonfur galbeed Eem, ammaantaas waxaa leh wasiirkeena wasaaradda caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka oo ka miri dhaliyey forumkan in la qabto intaanoo bulshada haldoor u ah la isugu keeno oo laga wada hadlo sidee loo horumarin karaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka xaqiiqdii maanta munaasabadan waa munaasab munaasabadaha la qabto midka ugu qiimaha badan ee la qaban lahaa sida bulshada aan wada ognahay hooyooyinkeena waxay lafdhabar u yihiin horumarka iyo kobaca bulshada inaan ka wada hadalno caafimaadka sidee loo horumarin karaa caafimaadka hooyadeena iyo dhallaankeena sidee loo horumarin karaa ammaantan mataqaanaa ujeedada shirkeena u yahay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Siciid Cali Axmed ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay sar u qaadista adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka.
dowladda koonfur galbeed waxaa mas-uuliyad ka saaran in adeegyada caafimaadka meel walba oo deegaanadan koonfur galbeed ka tirsan hadday ahaan lahayd gobol hadday ahaan lahayd degmo hadday ahaan lahayd tuulo waxaa waajib ku ah dowladdan koonfur galbeed inay adeegyada caafimaadka ay gaarsiiso waxaa waajib yeelaya dastuurkeedii waxay ku tusaysaa waxaa laga hadlayo ee, adeeg daadejinta caafimaadka inay tahay waajib mas-uuliyad dastuuri ah laga soo bilaabo madaxweynaha oo noogu sareeyo ilaa qofka noogu hooseeya ee dowladdan koonfur galbeed madaxda u ah waxaa saaran waajib dastuuri ah oo dastuurkeena koonfur galbeed uu ku waajib yeelayo wasaaraddan caafimaadka ayaa waxaa loo igmaday in adeegyadaas caafimaadka ay ka shaqeyso Ee, tan iyo markii la doortay xukuumadda aan ka tirsanahay ee uu hogaaminayo madaxweyne cabdicaiis xasan maxamed laftagareen waxaa xoog iyo juhdi iyo dhaqaalo badanba lagu bixiyey sidii adeegyada caafimaadka loo daadejin lahaa si gaar ahaan adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka koonfur galbeed ama soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo adeegyada caafimaadka afar heeray maraan heerarka eh, primary health unitka ama p h u loo yaqaano iyo health centerada oo ama m c da loo yaqaano iyo district hospitals iyo regional hospitals afartaas qaybood cisbitaaladii gobolka cisbitaaladii degmooyinka xarumihii m c da iyo xarumihii p h o da dhammaan deegaanada koonfur galbeed inta ugu badan waa ay ka furan yihiin oo waa laga hirgeliyey Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.